alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd naxmad allaha subxaanahu wa tacaala waxaa mahad iska leh rabbi subxaanahu wa tacaala noogu nicmeeyey nicmooyin fara badan allah wuxuu yidhi waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wabaatina allah wuxuu farabadiyey korkiinna nicmooyinkiisa kuwo muuqda iyo kuwo qarsoonba nicmooyinkaas uu inoogu nicmeeyey waxaa ka mid a nicmatu lislaam nicmada islaamnimada dad badan nicmadaasi way ka qadeen ilahay baa marka mahad iska leh nicmooyinku inoogu nicmeeyey waxaa ka mid ah nicma dalab alcilmi cilmiga sharciga ah dalabkiisa waa nicmo dad badan baan la waafajinin inay cilmiga dalbaan oo ay ka dalbaan cidda ahalka u ah in laga dalbo oo culimmada ah si markaasi aynu u helno fadligii iyo ajarkii loo sheegay dadka ahlucilmiga ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu ariiqan ila aljanna qofka qaadaa oo raacaa ariiq iyo waddo ariiqaasi isagoo doonaya inuu cilmi ku gaaro alla wuxuu u sahlaa ariiq uu ku gaaro jannada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofku alla la doonaa khayr wuxuu fahamsiiyaa diinka xadiidkaasi mafhuumu lmukhaalafa wuxuu noqonayaa qofkii alla uusan khayr la doonin diinka ma fahamsiiyo fadliga ku tacalluqo ku saabsan cilmiga iyo cilmiga dalabkiisu aad buu u badan yahay marka in sha allahu tacaala waxaa yacni aynu isla daraasayn doonaa kitaabka buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam qaybtiisa ku saabsan aadaabta inta aanan bilaabin kitaabka in sha allahu tacaala tarjama mukhtasara ayaan u sheegi doonaa mualifka kitaabka iska leh leanna markaad cilmi dhiganaysid yani ama kitaab aad dhiganaysid kitaabka cidda iska leh waa inaad barataa awalan kitaabka sheekha iska leh waa sheekha la yidhaahdo magaciisa axmed ibnu cali ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu cali laqabkiisuna uu yahay shihaabuddiin kunyadiisuna ay tahay abulfadl waa shihaabuddiin abulfadl axmed ibnu cali ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu cali ibnu maxamuud ibnu xajar alkinaani alcasqalaani ashaafici kinaanku waa qabiiladiisa weeyaan casqalaanna waa min qabaa'il carab weeye kinaan casqalaanna waa madiinatun fii filistiin shaaficina waa madhabkiisi weeye sheekhu wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd bisha shacbaan sanadka toddoba boqol saddex iyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhashay toddoba boqol saddex iyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhashay wuxuuna ku dhashay yacni waddanka masar wuxuu ku koray wuxuu koray isagoo ah agoon aabbihii iyo hooyadiiba waxay dhinteen isagoo yar oo aabbihii wuxuu ku dhintay isagoo afar sano jira hooyadiina waa ka sii horraysay waxaa lagu daray malcaamad ama kutaab meelaha loo yaqaano meelaha lagu barto yacni bilowga qofka waxbarashada uu ka bilaabo ayaa lagu daray isagoo markaasi shan sano jira wuxuuna dhammaystiray qur'aanka xifdigiisa isagoo jira sagaal sano yani afar sanoay ku qaadatay qur'aanka xifdigiisa wuxuu tujiyey masjidulxaraam isagoo cumrigiisu uu yahay labayo toban sano xaramkana waxaa imaam ka noqda cid lagu kalsoon yahay yani xifdiga qur'aanka uu xafidsan yahay marka labayo toban sana markuu jiray imaam wuxuu ka noqday masjidulxaraam aad wuxuu u jeclaa cilmiga yani iyo barashadiisa aad buu u jeclaa cilmulxadiid ayuu gaar ahaan aad u jeclaaday mualifku raximah ullah wuuna cilmigaas ayuu aad u qaabilay oo aad u daraaseeyey meelo badan buuna u rixlaystay isagoo cilmi doonaya waddammada u rixlaystay waxaa ka mid ah waddanka yeman waxaa ka mid ah shaam shaam waxaa laisku yidhaahdaa yani suuriya iyo urdun iyo lubnaan bilaad shaam baa la filistiin bilaad shaam baa la yidhaahdaa marka wuxuu u rixlaystay yeman iyo shaam iyo xijaaj waddamadaas u rixlaystay maqsadkiisu wuxuu ahaa inuu cilmi ka soo qaato tijaaro iyo howl kale oo muusan aadin maqsadkiisu wuxuu ahaa alab اlcilm culimo aad u fara badan buu cilmiga ka qaatay ilaa la gaarsiiyey an boqoloo caalim shan boqoloo caalim ayay ku dhow yihiin cidda cilmiga uu ka qaatay waxaana ugu mashhuursanaa culimmadii uu cilmiga ka qaatay alxaafid alciraaqi sheikha loo yaqaano asagaana laqabka ah alxaafid in la yidhaahdo asagaa ku magacaabay laqabka alxaafid ibnu xajar yani sida hadda mashhuurka haddii la yidhahdo qaala alxaafid waxaa macruuf ah oo mutabaader ah inuu yahay xaafid ibnu xajar laqabkaa marka waxaa siiyey sheekhiisii alxaafid alciraaqi sheekhiisuna xaafid alciraaqi baa la odhan jiray ayib waxaa ka mid ahaa culimmadiisa culimmada ugu waaweyn oo cilmiga uu ka qaatay sheekha loo yaqaano bulqiini waxaa kaloo ka mid ahaa sheekha loo yaqaano ibnulmulaqin saddexdaasi waa culimmadii ugu waaweynaa oo cilmiga uu ka qaatay gaar ahaan xaafid alciraaqi oo toban sano ayuu laasimay xalqadiisa oo cilmiga uu ka dhiganayay wuxuu yeeshay arday fara badan sheekhu oo cilmiga ka bartay waxaa ugu mashhuursan ardadiisa sheekha loo yaqaano asakhaawi laba sakhaawi baa jira marka mid qiraa'aadka ayuu macruuf ku yahay laakiin asakhaawi yani kaa waa ka duwan yahay sakhaawi baa ka mida marka ardadiisa yani kuwa ugu mashhuursan waxaa kaloo ka mida biqaaci sheekha la yidhaahdo waxaa kaloo ka mida zakariya alansaari culimmadaas oo ah a'imo waaweyn ayaa ka mida dadkii cilmiga ka bartay oo cilmiga ka qaatay wuxuu bilaabay inuu cilmiga alifo oo kitaabta uu qoro asagoo maraya saddex iyo labaatan sano saddex iyo labaatan sano jir isagoo ah ayuu bilaabay inuu yacni cilmiga uu qoro oo mualif uu noqdo dad badan waxaa laga yaabaa saddex iyo labaatan markuu marayo inuu isku arko inuu weli yahay nin yar xaafid ibnu xajarna raximahu ullah xilligaas ayuu bilaabay ilaa xilligii intii yani intuusa dhiman wax yar ka hor yani taaliifki waa wada kitaabo fara badanoo lagu intifaacayna sheekhu waa qoray waxaa la gaarsiiyey kitaabtiisa oo alifay laba boqol labayo siddeetan kitaab ayaa la gaarsiiyey qaarkood waa mujaladaad kitaabta uu qoray kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah kitaabka mashhuurka ah oo la yidhaahdo fatxulbaari sharx saxiixu lbukhaari saxiix albukhaariga sharaxiisa ayaa ka mid ah kitaabkaas saxiixulbukhaariga intaan la sharxin oo xaafid ibnu xajar uusan sharxin culammadii ka horreysay qaar ka mida waxay yidhaahdeen kitaabkaa sharaxiisu waa dayn lagu leeyahay ummadda yani ummadda nebi maxamed lagu leeyahay weeyaan inay sharxaan dayntii marka waxaa oofiyey sida culamo kale ay tilmaameen alxaafid ibnu xajar raximah ullah imaamu shawkani markii la weydiiyey oo la yidhi laga codsaday inuu sharax saaro bukhaariga wuxuu yidhi laa sharxa bacda alfatxi kitaabka fatxulbaariga sharax ka dambeeya ma uu jiro yani kaasaa ku filan buu ujeedaa culamo kale waa sharxeen laakiin kiisa ayaa ah sharaxa ugu wanaagsan oo la sharxay kitaabka saxiixulbukhaariga waxaa ka mida kitaabtiisa mashhuurka ah oo mutadaawalka ah tahdiibu tahdiib kitaabku ku magacaabay oo uu kaga hadlayo rijaasha asmaadooda yani ummahaat sutaha lixda ummahaat sutaha loo yaqaano bukhaari iyo muslim tirmidi ibnu maajah nasaa-i iyo abu dawuud yani kitaabtaasi rijaasha ku sugan oo wax laga warinayo taraajimtoodii ayuu ku sheegay iyo ciddii yani ayaga ay wax ka wariyeen iyo ciddii ayaga wax ka warisay ayuu ku sheegayaa saasoo kale waxaa ka mid a kitaabka lisaan ulmiisaan uu bixiyey waxaa ka mid a atalkhiis alxabiir kitaabku ku magacaabay waxaa ka mid a addurar alkaamina oo taariikh ah waxaa ka mida atacliiq waxaa ka mida imbaaء اlgumri biabnaaءi اlcumri kitaabtaas waa kitaabta uu alifay yani mualifku raximah اllah wuxuu ahaa mudaris oo madaaris ayuu wax ka dhigi jiray madaaristu maysan ahayn sida hadda la yaqaano nidaamkan macruufka ah waxaa jiray meelo yani ardadu ay isugu yimaadaan oo cilmiga loogu dhigo marka magaca madarase ayay lahaayeen marka madaaris fara badan oo yani labaatan madarase meelahaas gaaraya ayuu cilmiga ka dhigi jiray saasoo kale khaiib wuxuu ka noqday jaamic اlأshar jaamica weyn masjidka weyn oo qaahiro ku yaalla oo jaamic اlأshar loo yaqaano ayuu wuxuu ka noqday khaiib sidoo kale jaamic camr bnu caas saxaabigii camr bnu caas ahaa masaajidkii uu dhisay asna khaiib buu ka noqday saasoo kale mufti buu ahaa qaadina waa ahaan jire in ka badan soddon sano ayuu mufti ahaa waxaa jira sheekhu isagoo cilmigaas leh haddana waxay zalla kaga dhacday xagga ictiqaadka oo ictiqaadkiisu wuxuu ahaa yani madhabkiisu wuxuu ahaa madhab alashcari madhab alashaacira yani madhabka loo yaqaano oo macruuf ku ah sifaadka inay awilaan asmaada alleh inay sugaan laakiin sifaadka alleh ay awilaan markii toddoba laga soo reebo sifo toddoba sifo waxaan ahayn way awilaan marka xagga ictiqaadkiisu yani tamashcur buu ahaa halkaa marka waa zallo yani sheekha ku dhacday weeyaan culimmadu waxay yidhaahdeen yani waxaan yani wixii ku saabsan yani tamashcurka iyo ta'wiilu sifaadka yani laga qaadan mayo oo madhab ahlusunna waljamaca waxaa weeye sifaadka sifaadka alleh in loo sugo dhammaantood oo aan la kala reebin nooca yihiinba taasi marka culimmadu waa ku tacaqubeenoo waa baraarujiyeen sidaas sheekh ibnu baaz raximah ullah iyo khayrkiisba kitaabkiisa fatxulbaariga tacliiqaadka uu saaray yani wuxuu baraarujiyey meelaha uu ta'wiilka uu sameeyey alxaafid ibnu xajar raximah ullah sifaatka iyo madhab alashaacira meelahuu ku waafaqay yani waa baraarujiyey culimo badan baa sheekha tarjamo u samaysay oo taariikhdiisa qortay waxaa ka mid a ardaygiisa oo kitaab mustaqil ah yani ugu tarjameeyey oo ku magacaabay aljawaahir wadurar fii tarjamati shaykh اlislaam ibnu xajar waa kitaab yani uu u gooni yeelay sheekhiisa tarjamadiisa isagoo markaa ku caddaynaya o ku faahfaahinaya yani taariikhda sheekhaas uu lahaa iyo cilmigiisii iyo musanafaadkiisii ayuu ku faahfaahinaya cilmiga yani taraajimta ama cilmu taariikhna sida laga soo naqliyey abu xaniifa wuxuu yidhi cilmu الrijaali axabu ilaya min kaiiri min alfiqh cilmu taraajum ama cilmu rijaal cilmiga la yidhaahdo in badanoo fiqiga cilmigaasaan ka jeclahay buu yidhi sababkuna waxaa weeye cilmu rijaalka waxaa ku sugan nooc shaxdu اlhimam la yidhaahdo qofka niyaddiisa in la dhiso oo qofka markuu akhriyo tarjamo ama taariikh sheekh uu leeyahay oo la yidhaahdo waxaasuu qaybay oo waxaasuu qoray oo waxaasuu qabtay yani qofki marka wuxuu isku dayayaa inuu ku daydo inuu ku daydo isku dayayaa fatashabahuu in lam takunuu milahum ina tashabuha biاlkiraami xamiidun in shaacirka wuxuu yidhi isku ekaysiiya haddiinan ahayn kuwaasoo kale dadkaa laga sheekaynayo haddaadan ahayn isku ekaysi maxaa yeeley ina tashabuha biاlkiraami xamiidun in laisku ekaysiiyo dadka wan wanaagsan taa lafteedu waa ammaan taa lafteedu waa ammaan ayb waa wanaag weeye marka yani qof markuu akhriyo taraajimta iyo taariikhda culimmada laga taariikhaynayo inuu ku daydo ayuu isku dayayaa ayb xaafid ibn xajar raximah ullah isaga laftiisa waxaa laga soo naqliyaa yani biyaha zamzamka inuu cabay una cabay inuu alla siiyo xifdiga imaamu dahabi la siiyey oo kale imaamu dahabi shamsudiin adahabi waa muarikhu lislaam baa loo yaqaanaa kitaabka weyn oo siyaru aclaam nubala iyo kitaabka taarikh lislaam iyo tadkirat alxufaad kitaabta waaweyn oo taariikhda loo noqdo ninka qoray weey marka waa ka dembeeyey xaafid ibnu xajar xaafidkaa dembeeyey marka waxaa la yidhahdaa biyihii zamzamka intuu cabay isagoo ku camalfalaya xadiidkii maau zamzam lima shuriba lah biyaha zamzamka wixii loo cabo weeye yani qofku wuxuu u cabo ayuu alla siinaya marka biyahaasuu cabay isagoo marka alla weydiisanaya xifdi inuu ku arsaaqo sida xifdiga imaamu dahabi oo kale xifdigiisi baa ka batay baa layidhi marka sheekh marka culimmadaas ayaa u tarjamaya waxaa ka mid a saan tilmaannay ardaygiisaas saasoo kale waxaa u tarjameeyey imaam shawkani kitaabkiisa badru طaalic saasoo kale waxaa u tarjameeyey asiyuuطi jalaaludiin asiyuuطi kitaabkiisa xusn اlmuxaadara fi taarikh misr wاlqaahira saasoo kale ibnu cumaad kitaabkiisa shadaraat اdahab la yidhaahdo sakhaawi kitaabkiisa daw laamic yani kitaabo badan ayaa sheekha tarjamadiisa lagu soo qaatay wuxuu dhintay sheekhu taarikhdu markay ahayd siddeed boqol labiyo konton markayda hijiriyadu siddeed boqol labiyo konton markay ahayd taariikhda hijriga ah ayuu dhintay raximah اllaahu waraxima man qablahu min alculamaa waman bacdah intaas marka waa tarjamo kooban oo ku tacalluqda yani mualifka iskale kitaabka in sha allahu tacaala aan wax ka mida dhigan doono kitaabku cinwaankiisu intaan soo doorannay waa kitaab uljaamic ayib jaamicna wuxuu wax kulmiyaa jaamic la yidhaahdaa wuxuuna kulminayaa ilaa lix baab ayuu kulminayaa baabka koobaad baab ulaadaab weeye baabka labaad albiru waasila baabka saddexaad alzuhd walwarac baabka afaraad altarkiib min masaawi alakhlaaq altarhiib min masaawi alakhlaaq kan shanaad altarkiib fii makaarim alakhlaaq kan lixaad aldikri waadducaa yani kan koowaad wuxuu ku saabsan yahay aadaabta qofka looga baahan yahay muslimka ayuu tilmaamayaa kan labaad wuxuu ku saabsan biriga samafalka iyo silada qaraabada iyo ehelka in la xariiriyo kan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay zuhdiga yani qofka inuu adduunka yani usan noqon qof ku maman oo aad u jecel adduunyada qof inuu noqdo waracah oo xalaasha yani xalaasha ku kaaftooma oo xaaraanta ka kaaftooma in qofka yani la nacbaysiiyo yani akhlaaqda xunxun saasoo kale in qofka la jeclaysiiyo akhlaaqda wan wanaagsan dikriga xuska alle alle in la xuso iyo waxa lagu xusayo ducooyinka alle lagu baryayo yani mawaadicdaas ayuu baabku ama kitaabku koobsanaya baabka kood marka waxa baab ulaadaab aadaabta waxaa la yidhaahdaa marka la tacriifinayo aadaab sida xaafid ibnu xajar ba u ku sheegay kitaabkiisa sheekha laftiisa uu ku sheegay fatxulbaariga markuu sharxayo adabku waxa weeyaan buu yidhi waa isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficlan waa in la isticmaalo oo qofkuu la yimaado wax la mahadiyo oo hadal ah oraah ah ama ficil ah aladabu isticmaalu maa yuxmadu qowla wa ficlan in la isticmaalo oo lala yimaado waxa qofka lagu ammaanayo oo hadal ah ama ficil ah waana hadyigii nebiga calayhi salaatu wassalaam alla wuxuu ku yidhi asagoo nebigiisa ka xikaayoonaya wainaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku sugan tahay akhlaaq weyn yani ayaad ku sugan tahay caaisha markii la weydiiyey nebiga khuluqiisa waxay tihi kaana khuluquhu lqur'aan khuluqiisu wuxuu ahaa qur-aanka ayuu ahaa qaala almualifu raximah اllah alxadiiث اlأwal can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xaqu اlmuslimi calى اlmuslimi sittun إida laqiitahu fasalim عalayhi وإida dacaaka faأjibhu وإida اstansaxaka faاnsaxhu وإida caطasa faxamid allaha fashamithu وإida marida facudhu وإida maata faاtabchu rawahu muslim abu hurayra waxaa laga wariyey radi الlahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulku wuxuu yidhi xaqu اlmuslimi muslimka xaqa uu ku leeyahay cala almuslimi muslimka kale sittun lix weeyaan midda koowaad waxaa weeye idaa laqiitahu markaad la kulantid fasalim calayhi salaan waidaa dacaaka markuu kuu yeerana faajibhu yani ajiib oo hadiidi waida stansaxaka markuu naseexo kaa dalbo markuu kula tashado oo tashi kaa codsado inaad la talisid fansaxuu u nasteexee waidaa caasa markuu hindhisoodana faxamid allaaha alla uu ku mahadiyo fashammithu u ducee waidaa marida markuu xanuunsado oo u jirado facudhu ni booqo oo u tag meesha uu joogo oo ugu tag waidaa maata markuu dhintana fattabichu raac janaasadiisa rawaahu muslim xadiidka waxaa warinaya oo nabiga ka warinaya alayhi الsalaatu wasalaam abu hurayra abu hurayra magaciisa waa laisku khilaafay ilaa soddon qowl baa la gaarsiiyey magaciisa qowlka laakiin ugu soo dhow oo culamada qaar ay doorteen waxaa weeye in la yidhaahdo waa cabdiraxmaan ibnu sakhr cabdiraxmaan ibnu sakhr waa qowlka ugu soo dhow khilaafka ku jira magaciisa qaar ka midana yani wuu tilmaamay xaafid ibnu xajar raximah اllah kitaabkiisa taqriib tahdiib wuu ku sheegay wuxuu ka mid yahay asxaabta waaweyn yani asxaabtii nebiga yani axaadiis badan ka xifdisay ayuu ka mid yahay waxaa lagu sheegaa inuu yahay xaafid asaxaaba asxaabta xaafidkoodii inuu yahay ayaa lagu sheegaa ayib nebiga wuxuu ka wariyey han kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid ayuu nebiga ka wariyey shan kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid ayuu nebiga ka wariyey waa saxaabiga ugu xadiid badan weeye asxaabta asxaabta nebiga waa saxaabiga ugu xadiid badan oo waxaa jira asxaab la yidhaahdo almuksiruuna min asaxaaba axaadiidta yani asxaabta nebiga ka wariyey axaadiid fara badan toddoba saxaabi ayaa lagu sheegaa yani waxay nebiga ka wariyeen in ka badan kun xadiid bay ka wariyeen marka waxaa la siiyey laqabka ah almukiruuna min asaxaaba asxaabta kuwooda ka wariyey nebiga axaadiid badan waxaa ugu sarreeya marka toddobadaasi la yidhaahdo almukiruuna min asaxaaba waxaa ugu sarreeya abu hurayra radia allahu canhu ninka naadimka wuxuu yidhi sabcun min asaxbi fowqa alfi qad naqaluu min alxadiidi can lmukhtaari khayri mudar abu hurayraةa sacd jaabiru anasu sadiqaة wabnu cabaasi kada bnu cumar yani wuxuu leeyahay toddobo asxaabta ka mid ah fowqa alfi qad naqaluu kun wax ka badan bay nebiga ka soo naqliyeen oo nebiga ka soo wariyeen ayib toddobo asxaabta ka mid ah kun yani xadiid wax ka badan ayay nebiga ka soo wariyeen uu nadmiya wuxuu yihi abu hurayrata waxaa kow ka ah abu hurayra waxaa ku xiga yani xagga tartiibka yani waa laga badanya lakin asaga nadmigu ku wadaa abu hurayra ka mid ah sacdun sacd baa ka mid ah wa abi saciidin alkhudri sacd ibnu malik ibnu sinaan alkhudri sacdun baa ka mid ah waxaa ka mid ah jaabirun jaabir ibnu cabdilaahi ibnu camr ibnu xaraam alansaari ayaa ka mid ah sacdun jaabirun anasun anas ibnu malik ayaa ka mid ah ayib sadiqatu waxaa ka mida sadiiqa waa caaisha bint abi bakr sidiiq radia allaahu canha wa can asaxaabati jamiica wabnu cabaasin ibnu cabaas baa ka mida cabdullahi ibnu cabaas ibnu cabdimualib ibnu haashim ibnu cami rasuuli illaah ayib kada bnu cumar waxaa ka mida ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar ibnu khaaab ayaa ka mid ah toddobadaas waxaa loo yaqaanaa almukiruuna min asaxaaba waxaa ugu xadiid badan abu hurayra radia allahu canhu oo raqamka aan sheegnay shan kun saddex boqol afar iyo toddobaatan xadiid ayuu nebi ka wariyey saa oy tahay nebiga wuxuu la joogay muddo kooban afar sano ama saddex sano ayuu nebiga la joogay asxaabtii nebiga la joogay intuu nebiga ahaa saddex iyo labaatanka sano nebiga uu ahaa asxaabtii la joogay asagaa ka xadiid batay markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi yani wax kaloon cilmiga aan ahayn kumaana mashquulin buu yidhi haddii aan helo luqmat اlcaysh wax markaasi calooshii aan geliyay haddaan helo cilmiga un baan dalbayey oo nebiga aan ka baranayey laakiin bacdu صaxaaba qaarkood tijaaro iyo yani arrimo kale ayay ku mashquuleen arrinkaa marka wuxuu sababay inuu asxaab fara badan oo yacni ka hor islaamay oo cilmiga dalabkiisa kaga horreeyey inuu ka cilmi bato oo ka xadiis bato ayay keentay muddadii nebiga uu la joogay nebigan buu laazimay radia allahu canhu wa can asaxaaba jamiican intaas marka waa saxaabiga yani wuxuu ku saabsan xadiidku marka wuxuu inoo tilmaamay lix arrimood oo muslimiintu ay xaq isugu leeyihiin xaqa koobaad waxaa weeye idaa laqiitahu fasallim calayh markaad la kulantid salaan xadiid kale oo macnahaas tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi laa tadkhulu اljannata xataa taxaabuu xataa tu'minuu jannada ma gelaysaan ilaa aad alla rumaysaan walaa tu'minuu xataa taxaabuu iimaanna lidinkama helayo ilaa aad isjeclaataan nebigu wuxuu yidhi awalaa adullukum calىa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum miyaanan idin tusaynin shay markaad samaysaan aad isjeclaanaysaan nebigu wuxuu yidhi afshu salaama baynakum salaanta dhexdiinna ku faafiya marka yani nebigu wuxuu tilmaamayaa waa salaantu waa shay soo jiidaya inay muslimiintu isjeclaadaan lanna qofka hadduu ku salaamo yani waxaad garanaysaa qofkaasi inuusan qalbiga waxba kugu haynin adna markaad salaanti kadalik wuxuu ogaanayaa inaadan qalbiga waxba ugu haynin aayaad qur'aan alla wuxuu ku sheegay waidaa xuyiitum bitaxiyati faxayuu biaxsana minha aw rudduuha haddii lidan salaamo yani salaan idinkuna ku salaama yani middaa salaantaasi mid ka wanaagsan ama tii u celiya yani wanaagga wuxuu ka imaanayaa assalaamu calaykum hadduu ku yidhaahdo jawaabta waxay noqonaysaa wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu faxayuu biaxsana minha mid ka wanaagsan ku salaama aw rudduuha ama iyadii ku celiya hadduu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku yidhaahdo adna intii ayaad ku celinaysaa marka yani alla wuxuu ka yeelay yani salaantaasi yani raabita yani isku xir yani iyo jacayl yani u dhaxaysa yani muslimiinta u dhaxaysa taa waa midda koobaad idaa laqiitahu fasallim calayh xaqa labaad waxaa weeye idaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeero ajiib hadduu kuu yeero ajiib nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi faman duciya falam yujib faqad casa اllaha warasuulah qofka loo yeero oo aan ajiibin yani walaalkiisa muslimka markuu u yeero alla iyo rasuulkiisuu caasiyey lafdi kale ida dacaa axadukum akhaahu ida dacaa axadukum akhaahu falyujib qofkiin markuu u yeero qofkiin markuu u yeero walaalkiis ha ajiibo lafdi kale wuxuu ahaa idaa duciya axadukum ilaa waliimati cursin falyujib qofkiina haddii loogu yeero yani aroos yani ha ajiibo marka axaadiistaa dhammaantood waxay tilmaamayaan yani waxay tusinayaan amar amarkuna yaktadi اlwujuub sida la yaqaano macruufkaa amarku wuxuu tusiyaa waajibnimo culamada marka waxay yidhaahdaan taa un baa waajib noqonaysa midda waliimatu cursiga arooska yani taas unbaa ajiibitaanku waajib ay noqonaysaa amaa dacawaadka kale ayagu waajib ma noqonaya dacawaadka kale ayagu waajib ma noqonaya ayib waxay noqonayaan iyagu mubaax ayay noqonayaan ama manduub bay noqonayaan taa lafteeda waxaa laga soo reebayaa middaas arooska ku saabsan hadday meeshu ku sugan tahay haddii yani meesha arooska ay mukhaalafaad ku sugan yihiin sida maalan heeso iyo aqaani haddii meesha lala yimaado ama ikhtilaad rag iyo dumar isku dhex jira hadday ka jiraan qofku inuu ka cududaarto o uusan ajiibin markaa xaq buu leehay hadduusan awood u heli karin inuu munkarkaa zuuliyo hadduu awood u heli karo inuu zuuliyo inuu raaco markaa uu zuuliyo ayaa sax ah laakiin hadduusan awood u lahayn munkarkaa inuu zuuliyo markaas inuu ajiibo waajib ku noqon mayso waa xaqa labaad weeyaan xaqa saddexaad waxaa weeyaan waida stansaxaka fansaxu hadduu naseexo kaa codsado naseexo hadduu ku weydiisto yani u naseexe maxaa yeele alle wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa muminiintu walaalo weeye muminiintun baa walaalo ah ambiyadu yani waxay ku ohan jireen nin yani nebi kastaba qoomkiisa wuxuu ku ohan jirey wa ana lakum naasixun amiin waxaan idiin ahay naasix mid idin nasteexaynaya ayaan idin ah saasoo kale asxaabta qaar ka mid ah nebiga baycay la galeen beycadii waxaa ka mid ahayd calى iqaamaة الصalaaةi wa iitaaءi الzaka wالnusx likuli muslim sida jariir bn cabdilaahi اlbajali yani wuxuu leeyahay nebiga waxaan beeco kula galay waxaan nebiga heshiis kula galay salaada inaan toosiyo oo zakada aan bixiyo qof kastooo muslima inaan u nasteexeeyo arrinkaasaan nebiga beeco kula galay ayb marka yani nasteexadu waa la talin weeye qofka wanaagiisa iyo maslaxadiisa fi dunya wa fi alaakhira in lagala taliyo hadduu kaa codsado inaad la talisid inaad markaa sida wanaagsan oo saxda ay tahay sida saxda ah inaad kula talisid oo aadan u tilmaamin hadduu talo ku weydiisto inaadan yani aadan khayaanin oo aadan been u sheegin oo wax maslaxad aysan ogu jirin inaadan ooga dhigin maslaxad marka waxaa tahay nin yani khaain baa markaa tahay khaain ayaa tahay xaqa afaraad oo xadiidku uu tilmaamay waxaa weeye waidaa caطasa faxamid allaha fashamithu yani hadduu hindhisoodo oo alla uu ku mahadiyo yani u ducee nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay idaa caطasa axadukum falyaqul alxamdu lilah qof markuu hindhisood ha yidhahdo alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu yarxamuka allah walaalkiisna ha ku yidhaahdo yarxamuka allah ha ku celiyo asna ha yidhaahdo yahdiikum اllahu wayaslix baalakum marka qofkii oon dhihin alxamdu lilah in yarxamuka allah laiska yidhaahdo yani sax maaha culamada qaar waxay waa makruuh marka asagu markuu alxamdu lilah yidhaahdo markaasaa la odhanaya yarxamuka allah allah ku naxariisto asna wuxuu odhanaya yahdiikum allah wayaslux baalakum allah idin hanuuniyo shanigiinna iyo arrinkiinnana alla ha hagaajiyo marka adaabta yani qofka laga doonayo markuu hindhisado waa sidaas walaalkiisa la joogana sida laga doonayo waa sidaas weeyaan ayb xaqa yani shanaad waxaa weeyaan waidaa marida facudhu hadduu xanuunsado yani booqo oo u tag xadiid kale wuxuu tilmaamay fadliga laga helayo booqashada la booqanayo qof muslim ah yani oo xanuunsan fadliga laga helayo ayuu tilmaamay oo nebigu wuxuu yidhi maa min muslimin yacuudu muslima mariida غudwة إlا صلى عalayhi سبcuuنa ألف malك xatىa yumsiya wain caadahu عashiyaة إlا صلى عalayhi سبcuuنa ألف malك xatىa yuصbix nebigu wuxuu yidhi عalayhi الصalaaةu wasalaam qof muslima ma uu jiro oo muslim kale booqanaya yani xanuunsan qof muslim oo xanuunsan booqanaya xilli aroor ah waxaa u ducaynaya qofkaasi toddobaatan kun oo malg ilaa laga gaaraya galabtii hadduu subaxii booqdo yani xilligaas ilaa laga gaaraya galabtii waxaa u ducaynaya toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya ayib haddii galabtii uu booqdana yani waxaa u ducaynaya toddobaatan kun oo malag ilaa yani waaga uu u baryayo xadiidkaas marka waxaan ka faa'idaysanaynaa fadliga laga helayo yani booqashada la booqanayo qofkaas muslimkaa oo xanuunsan marka laba faa'idaa ku sugan midda koobaad adigaa ajar ka helaya ajarka noocaasa adaa ka helaya midda labaad qofkii xanuunsanaana waxay u noqonaysaa wehel iyo niyaddii oo u dhismaysa haddii markaa qofku keligiis marka uu yahay oo kale in loo soo duceeyo oo markaasi markii loo tago in loo soo duceeyo waa mashruuc nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qaar ka mida dad xanuunsan u tago gacantiisa midig ayaa intuu ku masaxo ayaa wuxuu odhan jiray allahuma raba annaasi adhib ilba'sa ishfi anta shaafii laa shifaa'a ila anta shifaa'an laa yugaadiru saqama yani wuxuu odhan jiray allaahuma raba annaas allaha dadka rabbigood ahow adhib ilba'sa allow ka tegsii oo ka kaxee yacni ba'sigii xanuunkan haya qofkan ishfi anta shaafi allow caafi adaa wax caafiye laa shifaa laa shaafii ilaa anta mid wax shaafiya ma uu jiro adiga mooyaane shifaan laa yugaadiru saqaman yacni caafimaad wax xanuuna aan ka tegin allow caafi saasuu nebiga ugu ducayn jiray markuu u tago qof xanuunsan marka waa in loo duceeyaa yani qofkaas xanuunsan alla intuu kaa aqbalo inuu qofkiiba caafimaado ayaa suurtagala xaqa ugu dambeeya xaqa lixaad waxaa weeye idaa maata faatabichu markuu dhinto yani raac janaazadiisii raac bukhaariiyo muslim waxaa ku sugan xadiidka abu hurayra nabigu inuu yidhi alayhi الsalaaة wasalaam man shahida janaazaة xatىa yusallى عalayha falahu qiraaط wman shahidaha xatىa tudfana falahu qiraaطaan qiila wma اlqiraaطaan qaala miثl اljabalayn اlcaظiimayn xadiidka abu hurayra wuxuu tilmaamaya nabigu wuxuu yidhi qofkii ka qayb galaa janaazo ilaa lagaga tukanayo wuxuu leeyahay qiraaط hal qiraaط ayuu leeyahy ajir ah cidda ka qayb gashaa ilaa laga aasayo qofkaasna wuxuu leeyahay laba qiraad oo ajar ah waxaa la weydiiyey yani abu hurayra waxaa la yidhi qiraadaanku maxay yihiin wuxuu yidhi waa laba buurood milu jabalayn cadiimeyn waa laba buuroodoo waaweyn weeyaan milu jabali uxudna riwaayo kale ahayd yani buurtiiba uxud bay la egtay marka laba buurood oo waaweyn oo ajar ah ayaad ka soo helaysaa yani muddadaa kooban oo qofka muslimka ah yani aad ka qayb gashay janaazadiisii iyo yani tukashada lagu tukanayo iyo aaskiisa waxaad ka soo helaysaa yani ajarka noocaasa waxaa kaloo ku sugan in la soo ziyaarto qabuurihii oo nebigu yidhi yani kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum اlaakhira yani waxaan idinka nahiyo idinka reebay inaad ziyaarataan yani qabuuraha xilligii horay ahayd hadda laakiin fazuuruuha ziyaarta maxaa laga faa'iidayaa fainahaa tudakirukum alaakhira waxaad ku xasuusanaysaan aakhiradii oo qof markuu qabuuraha tago wuxuu soo arkayaa dadkii shalay ay wada joogeen oo yani saaxiibbadiis iyo waalidiintiis yani shalay ay wada joogeen maanta wuxuu arkayaa ayagoo halkaa ku aasan marka qofku waxay u noqonaysaan cibra wacida waa ku waana qaadanayaa marka fawaa'id fara badan ayaa ku sugan ajarkaasna yani waa ku suganya wuxuu marka abu hurayra radi allahu canhu asagoo nabiga ka warinaya rasuulku wuxuu yidhi xaqu lmuslimi cala lmuslim qofka muslimka xaqa uu ku leeyahay qofka kaleo muslimkaa sittun lix weeyaan ta koowaad waxaa weeye idaa laqiitahu markaad la kulantid fasallim calayhi salaam wa idaa dacaaka markuu kuu yeerana faajibhu yani ajiib oo warkiisa yeel waida stansaxaka hadduu nasteexo kaa codsado inaad la telisidna fansaxu u nasteexee waidaa catasa markuu hindhisana faxamid allaaha alla uu ku mahadyana fashammithu u ducee ayib waidaa marida markuu xanuunsado ou jirrado facudhu booqo waidaa maata hadduu dhintana faatabicu raac rawaahu muslim xadiidka imaamu muslim ayaa wariyey wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam اnظuruu إilى man huwa asfala minkum walaa tanظuruu إilى man huwa fowqakum fahuwa أjdaru anlaa tasdaruu nicmaة اllahi عalaykum mutafaq عalayh abu hurayra wuxuu ka warinayaa nebiga nebigu inuu yidhi عalayhi الsalaaةu wasalaam اnظuruu eega ilaa man mid eega huwa asfala minkum idinka idinka hooseeya eega walaa tanduruu ha eegina ilaa man huwa fowqakum cid idinka idinka sarraysa ha eegina fa huwa ajdaru arrinkaasaa mudan anlaa tasdaruu inayna xaqirin nicmat allaahi nicmada alleh calaykum korkiina idinkugu nicmeeyey muttafaqu calayh bukhaariiyo muslim ayaa wariyey xadiidka xadiidkanna waxaa yani yani nebiga ka warinaya abu hurayra xadiidkii hore ayaan ku soo marnay inuu ahaa axfad صaxaaba nebigu wuxuu leeyahay اnduruu ilى man huwa asfala minkum yani waxaad eegtaan dadka idinka hooseeya ha eegina dadka idinka sarreeya maxaa yeelay inaad eegtaan dadka idinka hooseeya arrinkaasi wuxuu keenayaa nicmada alla kuu galay inaadan xaqirin oo aadan yaraysanin marka xadiidku waa irshaad nebigu ummaddiisa uu yani irshaadinayo oo uu hanuuninayo ariiqu lqanaaca ariiqa qofka uu ku qaadanayo qanaaco qofku inuu qanaaco yeesho ayib arrinkaasna wuxuu ku imaanayaa yani dadku inay eegaan dadka kaga hooseeya agga adduunyada dadka xagga adduunyada kaga hooseeya inay eegaan ayib qofku hadduu is yidhaahdo faqiir baa tahay waxbaa ma haysatid oo uu eego dadka yani isaga ka hooseeyo fuqarada ah wuxuu ogaanayaa in nicmo badan alla uu siiyey dad badanna ay jiraan asaga xagga faqriga kaga liita saas oo kale qofkii hadduu xanuunsan yahay oo xanuun uu ku dhacay markuu eego dadka xanuunsan in badan oo ka mida wuxuu arkayaa inay isaga ka daran yihiin ayib xagga cilmiga hadduu cilmigiisu yaryahay yani hadduu arrinkaasi yani inkastoo cilmigu ku saabsan yahay yani asaga la doonaya mar kastaba qofku inuu eego qofka ka sarreeya yani xadiidku wuxuu ka hadlayaa kuwa ku saabsan adduunyada marka mar kastoo aad isku aragta xagga adduunyada inaad yani hooseyn ku sugan tahay waxaad eegtaa kuwa kaasii hooseeya kuwa kaasii hooseeya eeg amaa xagga taacaadka iyo khayraadka iyo wanaagga qofku waxaa la doonayaa inuu eego dadka ka sarreeya oo ka cibaado badan oo ka cilmi badan si markaa ugu daydo si ugu daydo alla wuxuu yidhi saaricuu wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaat waalardu uciddat lilmuttaqiin u degdega oo u baratama yanii dembi dhaaf xagga alla ka ahaaday iyo janno jannadaasoo ballaceedu uu la egyahay samaawaadka iyo dhulalka waxaa loo diyaariyey jannadaasi muttaqiinta loo diyaariyey marka acmaal iyo khayraad la imaada sabab idinkugu noqdo inaad jannada noocaasa aad heshaan saasoo kale alla markuu ka hadlay muminiinta wuxuu yidhi ulaaika yusaaricuuna fi اlkhayraat kuwaasi waxay u tartamayaan oo u baratamayaan khayraadka aayadka alle wuxuu yidhi wafii dalika falyatanaafasi اlmutanaafisuun nicmadaas laga soo sheekeeyey ha u tartamaan oo n ha u baratamaan kuwa baratamaya marka qofka xagga khayraadka waxaa laga doonaya inuu dadka ka sarreeya isaga inuu markaasi ku daydo oo u la tartamo oo isku dayo inuu gaaro cumar radia allahu canhu yani wuxuu isku dayi jiray inuu mar kasta gaaro abubakar radia allahu canhu maalin maalmaha ka mid ah ayaa yani waxaa laga codsaday in wax la sadaqaysto asxaabta abubakar radia allahu canhu wuxuu bixiyey maalkiisa cumar radia allahu canhu wuxuu bixiyey nisfulmaal markaasaa wuxuu yidhi yani waxaan ogaaday abubakar marna inaana gaari karin wuxuu isku yani mar kasta ku dadaali jiray inuu abubakar radia allahu canhu khayrka kula tartamo khayrka inuu kula tartamo nabigu calayhi salaatu wasalam wuxuu yihi laa xasada ila fitnatayn xasad in yani la yidhaahdo in la majeerto la yihahdo halka ayaa hogaarsiiya yani cid la majeertaa ma y jirto ilaa laba qof mooyaane labada qof waxaa weeyaan mid alla uu siiyey maal maalkaas wuxuu ku bixinayaa yani khayrka iyo wanaaggu ku bixinayaa qofku marka inuu yidhaahdo alla yaa xoola ku siiya si aad ugu bixisid meelahaas hebel uu ku bixiyey yani waa arin qofku uu majeerto wey midda labaad waxa weeye yani qof alla uu siiyey cilmi yani qofkii marka uu yidhaahdo yani cilmiga alla uu siiyey qofkaasna dadkiibuu barayaa dadkii buu u sheegayaa dadkii ayuu kala xukumaya markaasaa qofku wuxuu oranayaa cilmiga noocaas yaa ku siiya cilmigaas yaa ku siiya si markaas hebel sidii uu yeelay aad u yeeshid oo dadka aad u bartid marka wixii khayraadka ah qofku waa inuu eegaa dadka ka sarreeya ama wixii adduunye ku saabsan waa inuu eegaa qofku dadka ka hooseeya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam unduruu nabigu wuxuu yidhi waxaad eegtaan ilaa man huwa asfala minkum dadka idinka hooseeya eega ilaa man qof eega huwa asaguba asfala minkum idinka idinka hooseeya walaa tanduruu ha eegina ilaa man huwa fawqakum cidda idinka sarraysa oo idinka yani maal badan yani idinka caafimaad badan idinka caruur badan kuwaas ha eegina walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fa huwa arrinkaas inaad eegtaan dadka idinka hooseeya yani ayaa ajdaru ayaa yani u mudnaan badan oo u mudan yani ajdar macnaa axaqu waakhlaq isagaa u mudan anlaa tasdaruu inayna xaqirin tasdaruu bimacnaa yani anlaa taxqiruu inayna xaqirin nicmat allaahi calaykum nicmadii alla idiin galay oo qofku hadduu eego qof ka sarreeya ka maal badan oo ka caafimaad badan oo ka caruur badan wuxuu is odhanayaa wax nicmo alla kuma gelin buu is odhanayaa wax nicmo aba alla kuma siinin ayuu odhanayaa laakiin markuu kuwa ka hoosey wuxuu ogaanayaa nicmooyin fara badan yani alla inuu siiyey muttafaqun calayhi xadiidkana bukhaariyo muslim ayaa wariyey maanta waa iska bilow insha allah ilaa huna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik